of dhimatay oo needkeedaan wadnay aasaan u socnay baabuuro kaloo yaan ahayn baabuur ka mid ahay oo noogu horeeyey aa niman dabley a meel ka soo baxeen baabuurkii waa shaandheeyeen baabuurka yaa ku jiray baabuurka niman badan oo sagaal nin aa ku jirta sagaal nin marka sagaalka nin is isku hal qoys miyaa oo wada dhashay maxay isku ahaayeen sagaalka ma isku qoys meen afaraa isku qoys aheyd saddexna aa inta kale shanna kale kaan waay maxay isku ahaayeen marka intaas oo isku qoyska ah waxay isku ahayeen adiga laba waa dhalatay midna adeer oo ahay midna abtiya loo ahay waa tahay sagaalkii qof marka sidee wax usoo gaareen sagaalkii qofood toddoba waa dhimatay oo labana waa dhaawacantay halkeed marayseen marka rasaasta la idinku furay waxaan maraynay meel la yidhaahdo tabeelaha shabeelle meel la yidhaahdo oo siinka dheer ka horeysa dableyda rasaasta idinku furtay ma baabuurkaasay beegsanayeen mise rasaasta waa sii wadeen baabuurkay beegsadeen baabuurkay beegsadeen oo say rabeen ay ushaandheen markay ay dadka ku jiray baabiiyeen meesha bay ku noqdeen dhinacay u kaceen marka meesha ay ka yimaadeen dhinaca koonfure waa rareen marka baabuur bay wateen miya baabuurkooda annaga ma aragna laakiin dadkii meesha deganaayo waxay yidhahdeen gaari gaarigay meelaha u yaalay ay wateen baabuurkay ku cadeen maxay tahay ujeeddada marka ay baabuurkaas u beegsadeen ee ay u weerareen wallahi niyo ma garan karno arrinkaas waa nimankan kulley niman hadda dambiilayaalna ma aheen niman hadda hadda meel meel hible u shaqaynayan hataa lagu shabahaynaayo ma aheen marka kulley macdan waa ilaahan wax ka qarsooneen dadka dhaawacu soo gaaray dhaawacooda waa sidee wallahi dhaawac saddexaa dhaawac aheen mid waa dhintay laba hadda dhaawacooda normal hadda waa jiifaan dadka aad ii sheegtay inay isku qoyska ahaayeen imsaa ka dhintay afaraa ka dhimatay weerarku markuu dhacay wax ciidamahoo goobta ka dhawaa ma jirin mar markay tageen kadib ay imaadeen ciidamada marka dadka aad la hadasheen maxay idiin sheegayaan yaa loo malaynaya dadka inay yihiin weerarka qaaday wallahi niyo hadda cid cid loo nusbaynaayo oo aan ognahay oo la sheegi karo ma jirto ma jira wax hanjabaada ama wax khilaafa oo dadka la weeraray iyo cid cidda doontaba hata ka dhexaysa maya nimankaan niman waaweyn oo saase maba ahayn nino hadda ana qabana ma ahayn waa niman yar yar waay kulligooda waa gartay marka hadda mala aasay intii dhimatay hadda hadda shan meesha ku haynaa afarta isku qoyska mid kale kuwa kalena meelo kale loo qaaday hadda aaskiyaan ku jirna aaskiyaan wadnaa